wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada dowladda puntland ah ayaa wado dadaalo lagu joojinayo jarista geed quwaax ah iyo dhirta kale ee aan horey loogu baran deegaanada maamulka puntland maadaama ay soo laabteen in deegaanka lagu galayo faldambiyeedyo kala duwan taasina keeni karto isbeddelka cimilada iyo nabaad guurka dhirta oo ay tahay in laga hortago agaasimaha waaxda shuruucda ah ee wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka puntland axmed marshaale oo shir jira-id ku qabtay xafiiskiisa ayaa sharaxaad ka bixiyey arrinta la xiriirta gurida geed quwaaxa booliiska dowladda puntland gaar ahaan qaybta gobolka nugaal iyo wasaaradda deegaanka daaqa iyo isbeddelka cimilada ayaa ku guulaystay qabashada qayb ka mid ah kooxo ku howlan jarista iyo ka ganacsiga dhirta laysku dhaho bahda geed quwaaxa iyo dhirta kale ee dalkeenna naadirka ku ah wasaaradda deegaanka dhaaqa iyo isbeddelka cimilada waxay u mahad celinaysaa booliiska dowladda puntland oo si dhow ula shaqeeya wasaaradda islamarkaana qayb weyn ka qaata fulinta shuruucda iyo xeerarka deegaanka puntland waxaa in badan soo noo noqotay faaldambileedyada laga gelayo deegaanka taasoo ay ka mid tahay jarista dhirta iyo leynta ugaarta waxaana u wacan in dembiyada deegaanka laga gelaya ay soo noqnoqdaan waxa weeye waa fulin la-aanta shuruucda ama waxaan dhihi karnaa fulinta shuruucda oo hooseysa oo heerkii laga rabay aan gaarin sidaa darteed wasaaradda deegaanka daaqa isbeddelka cimilada waxay si xushmad looga codsanaysaa laamaha garsoorka dowladda puntland inay cid kasta oo lagu soo eedeeyo ku-xadgudubka deegaanka inay ka qaato dallaabada ugu habboon ee sharciga waafaqsan taas marka waxay sababaysaa in cid kasta oo faldembiyeed ka gasha deegaanka inay dib u durugto maadaama ay arkeen dadka ayaga la mid ahaa oo xeerkii lagu fuliyey ama qayb ka mida la xukumay marka si sharafle ayaa wasaaradda deegaanka uga codsanaysaa laamaha garsoorka in cid kasta oo ku eedaysan deegaanka inay si saxa sharciga u waafajiso waxaan kaloo rabay inaan intaas ku daro siduu qoraya xeerka maaraynta deegaanka ama ku xusan xeerka maaraynta deegaanka waxaa jirta hanti loo isticmaalo dhibaatada deegaanka lagu hayo ay ka mid tahay baabuurta ama qalab wixii hanti ah sidaa darteed xeerku wuxuu qorayaa wixii hanti ah oo loo isticmaalo faldambiyeedyada laga gelaya deegaanka waxay ka mid noqonaysaa hantida dowladda puntland dowladda ayaana la wareegaysa hantidaas sidaa darteed wasaaraddu waxay degniin u diraysaa mulkiliyaasha hantida iska leh tusaale ahaan mulkiliyaasha baabuurta loo isticmaalayo faldambidyada laga gelaya deegaanka ha ogaadaan in hantidoodu ay dowladdu la wareegi doonto sidaa darteed ha ogaadaan waxaan ay u isticmaalayaan baabuurtooda inay dembi tahay inaysa ahayn intaas ayaa u muhiimsan